Wasaaradda Dib-u-dejinta Somalilan ayaa gurmad biyo-dhaamin ah ka fulisay deegaanka Oog, iyagoo halkaasi gaarsiiyay booyado biyo ah si wax loogu qabto baahiyaha biyaha ee ka jira deegaankaasi. Tallaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii la ogaaday in dadka danyarta ah ee ku nool Oog ay la daalaa-dhacayaan biyo la'aan baahan oo ka dhalatay abaaro daba dheeraaday. Dadweynaha deegaanka ayaa si weyn ugu farxay gurmadka, iyagoo uga mahadceliyay wasaaradda dadaalka ay ugu jirto taageerada bulshada tabaaleysan. Mas'uuliyiinta Wasaaradda Dib-u-dejinta Somalilan ayaa sheegtay in gurmadkani uu qayb ka yahay qorshaha xukuumadda ee lagu caawinayo dadka ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. Waxay sidoo kale ku baaqeen in hay'adaha samafalka iyo bulshada rayidka ah ay gacan ka geystaan sidii loo xoojin lahaa gurmadka.
runtii abaaruhu iyo colaaduhu ay ka jiraan lala gaadho gurmadka biyaha waan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanba waxaanu had yeer joognaa kaamkii saddexaad yamayska ayaanu joognaa waxaan kaloo soo marnay oo biyodhaaminta iyagana aan ku soo shubnay labada kaam ee kale ee degmada oog iyagana ku yaala kaamka godhuub iyo aamusoo dhuuq markaa runtii waxa lagu jiraa xilli abaareed oo ay jiraan biyola'aan baahsanee ay gobolka ka jirto waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo cid kasta oo gurmadkan ka qayb qaadanaysa gurmadkuna insha allah wuu soconayaa waxaan mar labaad aanaan ilaawi doonin doorka uu ku leeyahay wasiirka wasaaradda dibadejinta oo runtii si mugiyo miisaanle uga qayb qaatay biyodhaamiskan aanu wadno hadda ay wasaaraddu waddo ay hor kacayso oo runtii gobolka oo dhan ka socda degmooyinka ka socda waana degmadii saddexaad ee hadda aanu si toosa uga qaybinayno gurmadka biyodhaamiska waana u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wasiirka dadkan kale ee ka faa'iidaysta ee runtii danyarta iyaguna sida fiican ee qiimaha leh ay biyaha loo gaadhsiiyey iyagana waan waxaa weli socda dadaalo dheeraad ah oo ay wasaaraddu ku doonayso inay ku gaarsiiso gurmadka deegaanada kale ee la midka ah oog si loo yareeyo dhibaatada biyo la-aaneed ee dadka ku haysata gobollada qaar